markana dhageystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa inoo haysta caashi ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan waxaana marti iigu ah faadumo maxamed cabdi oo saddex caruura oo ay dhashay iyo walaasheed ay ka badbaadeenna weerarkii toddobaadkii hore lagu qaaday hotelka xayaad ee magaalada muqdisho faadumo ayaa barnaamijkan uga sheekaynaysa argagaxa ku dhacay markii iyada oo maqan ay maqashay in hoteelkii ay degganayd ee ay carruurteeda uga soo tagtay uu weerar ka socdo iyadoo islamarkaana ka hadlaysaa sida saacado kadib uu dareenkeedu noqday markii ay aragtay caruurteeda oo wadabad qab ah oo laga soo badbaadiyey weerarka ka socda hoteelkii ay deganaayeen aniga waa ka maqanaa markii weerarku ka dhacayay tobankii galabnimo meelahaasaan ka baxay suuqaan aaday salaada maqrib baa meel kusoo tukaday laakiin jikoyntigaan usoo dhawo baa markuu qaracu ka dhacay waayahay markaad adoo banaankii jira oo caruurtaadana ay hoteelkii ku jirtay in hoteelkii weerar uu ka dhacay oo qaraxyo iyo xabad ay ka dhacayaan markaad maqashay bal waxa aad dareentay nala wadaag dareenkaaga siduu noqday wallaahi waa dareen aan la qiyaasi karin lagana sheekeyn karinoo qof kastoo waalida isbeshali hooyada iyo abuun intubay dareemayaan qof lagu yiri hoteelkii qarax baa ka dhacay uuna ololayaa xabadna waa ka socotaa marka quluubtooda su-aala badan bay isweydiisay iyo toban jeer baan isdhaaytalo hadalka la sheegayo ilaahow marmaa been ka dhigtay waa gartay maxaa kuu xigay
waxaa ii xigtay inaan xaqiiqsaday meesha kubanayso oo qaracu ka dhacay inuu hoteelka yahay gudihiisii kadibna jubooyntigan joogay oo dee rasaasta iyo qaraxa iyo xabadda intuuba dhegaygu way maqlayeen caruurtaadana way ku jirtay ha caruurtu gudahay ku jireen imise caruur laakiin waan waa imise caruur waan la hadlayay caruurtu saddex weeyaan oo da-dooduna ay kala tahay tanguan waa afar sano jir tan ku xigtana waa saddex sano jir iyo laba sano jir sanad iyo sideed bilood jir baa ugu yar laba sano xataa uma dhamma waa caruur aada u yaryaray ahaayeen marka caruurtaadu ma xamar bay ku dhasheen ama soomaaliya mise qurbahaad ka tagteen may soomaaliya ku dhasheen waxaan ka keenay garowe garowey ku dhasheen oo ku barbaarin intaa ku leekaadeen xamarna transit bay ku ahaayeen daasukaayaan hoteelka u degnay weligeed xabad dhacaysa ma arag hataa sharqanteeda maysan maqlin markii ugu horreysay bay ahayd ay noloshooda maqlaan goormay marka kuu suurto gashay in caruurtaadii aad aragtid wallaahi afar saac ka bacdii bay ii suurto gashay inaa caruurtaydii la ii keeno meeshaan joogay markaa la iigu keeno dadaal badan orod badan ciidankoo juhdi iyo dadaal iyo dhaawac intaba geliyeen khayr laa siiyey inay caruurta iyagoo wadaa ii keeneen afar saac ka bacdii bay ii suuro gashay marka ciidan baa gaar loogu diray miya mise ciidankii meesha galay ayaa soo badbaadiyey may ciidamadii meesha galay oo kala duwanaa baan intaba waxaan ribood ku siinayna caruurta yaryarkaa meesha ku jiraan iyaguna fiilinkii de aniguna albaabkan taagnaa markasta way sii dhaafayeenoo dareenkayga hooyonimay emotionalkayga inta way arkayeen iyagoo taliyayaashu niyadda igu dhisaya caruurtaada waa helaysaa way soo baxayaan waan badbadbaadinaynaa bay sii dhaafayeen marka ciidanku riboodka ilmaha way hayeen markastay gudaha gelayeen waa gartay marka xaggee loogu tegay markii dambe caruurta gudaha loogu tegay waxay galeen suuliga ay ku yara dhunteen marka suuliga ciidanku ugu tageen albaabkay gargaraaceen gabadha abaayaabaa la joogtay abaayaa ka furtay kabacdina ciidankaa soo badbaadiyey kharalaasiiye nimankii weerarka soo qaaday iyagu ma arag mise way arkeenoo caruur ahaan bay uga leexdeen qolka way soo galeen se way ka baxeen isma aysan arag iyaga iyo nimanku iyagu suuligay ku jireen way dhuunteen ha way dhunteen iyagu suuligay ku dhunteen suuligay ku jireen in la dhuunto yaa baray oo qolkii oo lagu jiro in haddana suuli looga sii dhex dhuunto yaa sidaa u sheegay abaayaa la joogtay caruurta keligood maysan ahayn walaasha iga yar baa la joogtay oo guriga gudaha kula jirtay marka iyadaa waxa dhacaya iyo si waxu jiraan mar walba usheegso cabsi gelinayso aamusa adnina dhaqdhaqaaqinina intaba ku haysay marka iyaguna way isgambinayeen waxa dhacaya korkooda dhagooda waa ku maqlayeen abaayana ma badbaaday ha abaay way badbaaday waa lalasoo badbaadiyay iyagana hama baan soo wada saar marka dhaawacna ma gaarin iyagoo bad qaba ilaahay ka soo saaray hata alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah iyagoon waxba qabin baa laga soo saaray marka lasoo saaray ee, hoteelka iyo rasaas ka dhacayso uu qarax ka dhacayo dhexdiisa laysku haysto oo ilmahaagiyo la wado iyo abaayo la socota aad aragtay sidee dareentay wallaahi baay waxay ahayd laba daqiiqo oo daqiiqadna murug dee nooca ugu dambaysayo adduunku inuu igu soo dumeeyo ila dhammayd shan daqiiqo gudaheedna markaan arkay aan dareemay iyagoo soconaya waxaan ilaahay ku xamdi naqay oo ku shukri naqay bay noqotay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin marka waxay ii ahayd daqiiqadan aad u murugeysnaayo daqiiqadan aad u farcay markaan iyagoo soconayo caaqo qabo weliba qoslaya iga hor yimaadeen oo anigay weydiinayo idhahaya hooyo maxaa kugu dhacay iyagu anigay idhahaya hooyo maxaa kugu dhacay maxaa ku helay anigay idhahaya macnaa iyagu ma dareensanayn meesha laga soo dhex saaray ma ka sheekeeyeen qaraxii iyo waxyaabihii ay meesha kala kulmeen ma kaaga sheekeeyeen markii hore haa way ka sheekeeyeen laakiin in badan oo dambe waxaan ku dadaalay inaysan dib u xasuusan ama aysan dareeminin waxaan markasta isku dayay intii wixii ka dambeysay shilkii inaan ilowsiiyo markasta waa gartay waxaad ii sheegtay inaad xamar tarashid ku aheedeen xaggee kusii socoteen waxaan usii soconay kenyaan u soconay marka markaa hoteelka uu qaraxu ka dhacayo imise habeen baad deganaydeen waxaan deganay shan habeen hay ma islahayd marka hotel aad degtay oo inaad ku nasato aad u degtay oo aad tarashid ku tahood meel kale aad uga sii socotay inay xaalad noocan oo kale ay kugu qabsan karto marna madaxaaga ma kusoo dhacday wallaahi ma markaan keligay ahaa mise hadda markay carruurtii la socdeen markaan keligay ahaa waa laga yaabaa inaan yara cabsan jira xamar markaan imaado is dhaho layga sheekeeyo sheeka iyo maqala igu ahaan jirtay laakiin hadda markaan iyaga keenaya waxaa igu jirtay cabsi aad u tiro badan waxaan dareemaya welwel badan habeenkan hoteelkaa dejinaya shan hoteel oo kale aan soo booking garaystay inaan dejiyo haddana waan ka welweliyo qof kasta waa weydiinaya waxaan dhahay niyo hotel hebel carruur ku aaminan lahayd hotel hebel ama ama wax ka dhacaan hoteelada xamar sidee bay yihiin hawsid kuweyshino badan baan geliyey intaana hoteelkaa gelin ka hor oo habeen iyo maalin igu qaadato dhacday xataa kulligood inaan wada maro waa gartay daqiiqadii ugu dambeysay marka aan laygu dhahay hoteelkaas waa sideef waa san waa san san aan go-aansaday marka waxaan ogaaday qadarku inuu wax walba ka wen yahay taxadir kastaba simise inuu qadarku kaa wen yahay aada iyo aad aada iyo aad hadda caruurtii marka meesha laga soo saaray kadib markaad fiirisay xaaladooda waa sidee xaaladooda aad bay u fiican yihiin alxamdulilah aad bay u barwaaqaysan yihiin way fiican yihiin maskixiyan iyo jinsiyan labadaba aad bay u wanaagsan yihiin macquul ma tahay in lala hadli karo mid ka mid a kii hadli kara wallaahi oo oo qaraxa la weydiin karo ha
maya waayo waxaan ilaa shalay ilaa daraad ku taxakod ku te- samaynayay inaan ilowsiiyo mm, xasuusahooda iyo dhan ka tirtiro intii la soo waday qolkii laga soo saaray ilaa iyo albaabka wax ay arkeen oo ay kuu sheegeen ma jirtaa oo aada uga cabsi ge- waxyaalo badan oo aada u cabsi geliyay qof dhaawaca dhiig waxyaala meel yaalla waxyaala aada u tiro badan waxyaala aada u tiro badan waxay ii sheegeen in talanjarta dhiig kusoo mareen waxay ii sheegeen inay qof meyda arkeen waxay ii sheegeen in iyagii lagu soo tuuray bumbo oo iskarti wadee ku dhaawacantay waxyaala aada u badan ba indhahoodu qabteen intaasoo dhan way kaaga sheekeeyeen ha intaas oo dhan waan ka sheekeeyay say wax u dhaceen markii ugu horreysay meelahay fadhiyeen markuu qaraxu dhacayay siday u carareen siday u aamuseen markuu dhaco siday u gabanayeen waxaasoo dhan way way ka sheekeynayeen markii hore waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa aan ku darsanayaa eh, waraysigaaga adigoo aad iyo aada u mahadsan waxaan u mahad celinayaa bulshadii soomaali weyn oo dhan meel alaale meeshay adduunka daafeeda kala nool yihiin xanuunka habeenka ila wada dareemay saameynta xanuun kalena aada iila dareemay waxaan leeyahay waa mahadsantiin allah idin sharfo dareen qaaliya habeenka ila qaadateen ducadiinin ilaahay uu noo aqbalay waxaan kaloo u mahad celinayaa aan u ducaynayaa ciidankii noocyada kala duwan lahaa oo ciidanku haram cad ay ugu horeeyaan oo soo badbaadiyo carruurta meesha kasoo saaray ilaahay ka sokowna la-aantooda aysan suura gashin in aniyo carruurtaydu aan kulanno intii daawacantayna waxaan le ilaahay caafimaad sareecaha siiyo xanuunka waan la dareemayaa intii dhimatayna waxaan le ilaahay jannadii firdows ha ugu bishaareeyo si iga farxiyan allah uga farxiyo
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti iigu ahayd faadimo maxamed cabdi oo ay carruurteedu ka badbaaday weerarkii ka dhacay hotel xayaad ee magaalada muqdisho intaan mar kale kulmayno waa cashe ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid caasha oo nala socodsiinaysay barnaamijka haweenka iyo qoyska markana doodii gaaban iyo xasan kaafi qoyste